waxaan ahay gabar ganacsada ah oo suuqa ganacsi ku haysa oo carabadeeda waa carabo ayaan iibiyaa carabadeeda waxaa lagu iibiyaa electronic cosmetics and spare parts carabadeeda waxaa la dhahaa malik tani waa saabriin saalax cali waxay ka mid tahay hablaha ku nool magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxay gobolkani ka hirgelisay carwo maaliki oo lagu iibiyo elektrooniga iyo waxyaalaha ay hablaha isku qurxiyaan mar aan xarunteeda shaqo ku booqday ayaa waxay idaacadda isnaay u sheegtay waxyaalaha ay ku iibiso carwadani waxaan bilaabay aakhirkeeda disembar adi wuxuu ii furaya ganacsigaa muddo sanad way ku dhawaan kartaa sanad camal ii furan tahay caadiya inkastoo reer badan soomaalida ay jecelyihiin moobeelooyinka dignaha niclayaasha waxaan haynaa moobeelo la dhahaayo digno dignaha kaleh kala nuuc ay nuucaasa asaa usii kala baxa mid oo ah digno ilweyne mid burundeys la dhahaayo mid caadi digno oo yaryar ay u yaqaaneen soomaalida mid kale waxay u yaqaaneen bedriweyne midba nuuc bay u yaqaaneen soomaalida waxaa kala haynaa moobeel idel waxaan haynaa moobeelo waaweyn ee dns waxaan kaloo haynaa moobeelo k la dhahayo oo hadda imaadeen cuseeb wadwaafiyo moobeelo ayon nuuc waan haynaa waxaan kaloo haynaa cabitaanada lagu shiido biyaha waxaan haynaa feerooyin bahalaa dimaha lagu jarto mid ayadoo bareys la gelina iyo mid ayadoo bareys la gelinayn dhanka elektroonida dhanka kosmatikska waxaan haynaa gabdhaha wixii isku qurxi lahay ayo nuuc waxaan haynaa dimaha cilaanka oo dimaha la mari lahaa kareemada waxaan haynaa iskraabyada jirka oo wasaqda iyo waxyaabaas ka daadinaya waxaan haynaa saliidda dimaha saliidda dimaha ayaa kale ayo nuuc mid dimaha jajabka ka ilaaliso mid dimaha dheedheedheyso aflaaqadii waxaas ka ilaaliso waxaan kaloo haynaa iskraabyo wejiga la mariyo oo adi wejiga qofka wejiga u qurxiyo gabdhow badan qurxintii jecelyihiin waxaa kaloo haynaa nafaqooyin dimaha la mariyo nafaqooyin dimaha dheedheereyso bajaqa dhigto jilcisooyin aktifyo waxaan haynaa beebi giftiyaal oo caruurta loo geeyo waxaa kaloo haynaa saliid qombeyaal carfisooyin waxaa kaloo haynaa barfuumo caano caanaha aya nuuc caanaha caruurta yaryar la siiyo midka caruurta dadka waaweyn cabaano ilmaha aya nuuca la siiyo ilmaha halka sano midka la siiyo midka lixda bilood ilmaha la siiyo ilaa iyo dadka waaweyn mid ay cabi karaano caanaha aya nuuca waxaa kaloo hayna dalmuusyo oo biyaha lagu karkarsado shaax lagu waxeeyo waxaa kaloo haynaa diishyo shaambooyinka waaweyn oo cagagte waxaan haynaa shaambooyinka madaxa lagu dhaqdo saliidyo waaweyn oo adi waxna cuntada lagu isticmaali karo madaxna oo dadkan marsan karaano dhinaca kale saabriin ayaa sheegtay sababaha ku dhaliyey in ganacsigaani ay ka hirgelisay magaalada jowhar ee gobolkani shabeellaha dhexe walaahi waxaa igu dhiirigeliy inaa ganacsatada noqdo soo magaaladeedii arkay oo adi ma jirto gabar had saas wax electronic cosmatics iyo sperbarts isku iibinayso marka waxaan isdhahay maadaama magaalada saas ay u badneen oo rag ay u badanyihin ganacsadayaasha adi dukaan bal carabo furo ee bal magaaladaadii quruxso saas baa igu dhiirigelisay inaan noqdo qof ganacsada waxaa hadda suuqyada magaalada jowhar lagu arkayaa hablo dhalinyaro ah oo ku dhiiranaya inay ka qayb qaataan horumarada ganacsi ay ku tilaabsanayso jowhar iyagoo ka hirgelinaya ganacsiyo kala duwan maadaama jowhar ay caasimad u tahay hirshabeelle